waxaa muuqata in xubnaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ay ku kala aragti duwan yihiin mooshin la sheegay in laga diyaarinayo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka koonfur galbeed oo tiradoodu ku sheegay in ka badan toddobaatan xubnood ayaa sheegay inay wadaan qorshe ay ku diyaarinayaan mooshin ka dhan ah madaxweynaha maamulka koonfur galbeed kadib markii ay ku eedeeyeen in howshii maamulka uu keligiis isku koobay axmed macalin cumar nadiir oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ayaa ku tilmaamay mooshinkaasi inuu yahay mid lagu degdegay oo xilligan aanan loo baahnayn sidaasi awgeedna uu yahay mid aanan socon doonin
mooshin waa sharci waaye in mooshin la keeno laakiin ma aha xilli oo mooshin la keeno waa lagu degdegay arrintaas waxaan qabaa in arrin lagu degdegay ay tahay shaksiyan aniga sidaan u arko marka walaalada waxaan leeyahay mooshinkaasi lama gaarin waktigeesi lama gaarin hadda waxaan samaynay caleemasaadkii oo guddoomiyaha baarlamaanku ahaa ka fadhigii baarlamaanka ma bilaaban sidaas darteed walaalada waxaan rabaa inay ka noqdaan arrintaas oo aysan maaragtay maxaan ku dhaha taqraaruf iyo dhibaato inaysan hadda gelin maxaan ku dhaha baarlamaankii oo ka fadhigiisii koowaad ba aan bilaaban ilaa hadda madaxtooyada maamulka koonfur galbeed kama aysan jawaabin mooshinkan la sheegay inay wadaan ama ay diyaarinayaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi xilli madaxweynaha maamulka koonfur galbeed uu socdaallo ku marayo deegaano ka tirsan gobolka bakool oo xiisado siyaasadeed ay ka taagan tahay